Kulan ay iskugu yimideen bulshada iyo maamulka degmada Cada Kibir ee gobolka Galgaduud ayaa looga hadlayay dhismaha dhammaystirka ee isbitaalka guud ee degmada Cada Kibir. Kulankan waxaa goobjoog ka ahaa ganacsatada ugu waaweyn degmada Cada Kibir, waxgaradka maamulka degmada, odayaal dhaqameed, iyo ururada rayidka ah ee ka jira degmada Cada Kibir. Guddoomiyaha degmada Cada Kibir Daahir Daa'uud Ugaas iyo odayaal dhaqameedka deegaankaas oo baaq u diray dadka Soomaaliyeed ayaa codsaday in laga qayb qaato dhammaystirka isbitaalkan.
dhismaha isbitaalka oo halkan aad indhihiina ku aragtaan meesha uu marayo oo qaybtii koowaad ee daydka la dhisay qaybaha hore waa qaybihii ugu muhiimsanaa Ee, runtii cidda aan hadda u xil saarnay inay dhisaanna waa guddiga guddigana dadka aanu u xil saarnay inay wax ka soo qaadaan waa dadka dega- waa ilaahay wax siiya guud ahaan gaar ahaan dadka deegaanka ka soo jeeda marka hore waxaan rabnaa in qof kasta ee deegaankan ka soo jeeda ee guddigan ay kulmaan inuu la fududeeyo sidii dhismahaas isbitaalka ee ay gacan uga geysan lahaayeen Een, guud ahaanna ummadda ilaahay wax siiyey sidaasoo kale ayaanu rabnaa inaan ka codsanno waxaan rabaa si gaara inaan ula hadlo dowladda labada heer dowladeed dowladda federaalka iyo galmudug runtii dadka wixii ay halganka ugu jireen ama ay maxaa la yidhaahdaa dowladnimada ay u raadinayeen ama dowlad jacaylku uga muuqday waxay ahayd inay helaan adeeg annaga haddii aanu nahay wakiiladii deegaanka dowladda u qaabilsanaa su-aalahana la weydiinaya waxay yihin "Aawo adeegii iyo serviskii dowladdu dadka ay ugu talagashay Een, jawaab dowladeedna waanu bixi weynay taas ayaa keentay inaan dadka ku dhex laabanno waxaanu doonaynaa inaanu u kaalmaynaan isbitaalkaas haata kahor meesha isbitaal ma lahayn dad badan oo seban joogana waaynu nahay Ee, meeshuna dadkuna waa tabar yar yahay waxaan idinka codsanaynaa inaad meeshaas nugu kaalmaydaan bacdi kibir waa deegaan weyn oo ilaa shan kun oo xaafadood iyo shan kun oo qoys camal ay degan tahay ee, oo aan lahayn wax isbitaala ee, waxaa ka jirta baahi aad iyo aad u weyn oo gabadhii umusha ee, loo qaado in ka badan toddobaatan kilomitir dhul jira oo raf iyo bacaad iyo dhagax intaba iskugu jira Ee, baahidaasaana danqiday maadaama aan kasoo jeedin deegaanka ee, waxaan marka dadka aan ka codsanayna si lamid dadka deegaanka kasoo jeedo kale inay baahida nala arkaan Ee, maanta qoftii waayeelo sonkorta ku kaco ama dhiig ku kaco dhiigkar ku kaco ee, meel cirbad looga dura ma laha qofkii dhaawacma ee, oo geed yar waxaa kutoo meel xab- cirbad dhigshin looga dhifta ma laha waxaa marka bulshada soomaaliyeed iyo maaragtay ummadda islaamkaaba aan ka codsanayna in arrintaas nala qaadaan Dhismaha isbitaalka ayaa qayb ka qaadanaya horumarinta adeegyada caafimaad ee bulshada deegaanka Cada Kibir iyo deegaanada hoos yimaado.